maanta waxay la mid tahay inaan mar kale xorriyad qaadannay inta fahmaysaa fahmaysa inta id kaad ku dhibtootay baa fahmays walaalayaal maanta waxay noola mid tahay inaan xorriyadda dib u qaadannay taarikh shan bisha labaad labada kun iyo shan iyo labaatanka aad yo aad maalin loo xuso inay noqoto inshaa allahu tacaala markii broseskii vetinka ee ciyaalkayaga loogu diidayey inay qaataan sharciga aqoonsiga ah uu naga saaray madaxweyne william ruuto soomaaliya haddaad tihiinna waan ogahay marka doorashada la gaara anigaa reer qurac ah anigaa reer qansax ah anigaa reer hagar ah intaan ka baxno aan midowno haddaan rabna inaan guulaysanno waddankan waa inaan midaynaa codkeenna oo aan hal meel isugu gaynaa haddii madaxweynaha uusan mataqaannaa ee aadan dooranin waxaa imaanaya mid kale oo soo celiya vetinka i d kardska war ma isku raacsannahay madaxweyne ruuto inaan dooranno ma isku raacsannahay ma isku wada raacsannahay